Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka socda mashaariic horumarineed oo kala duwan iyadoona kuwa ugu muhiimsan ay yihiin dhismaha wadooyinka laamiga ah kuwaasoo wejigii koowaad lasoo gabagabeeyey wejigii labaadna uu marayo meel wanaagsan dhowaana la filayo in lasoo gabagabeeyo maamulka degmada Kismaayo oo ka duulaya qurxinta laamiyada cusub iyo sidoo kale sare u qaadista bilicda magaalada Kismaayo ayaa wada beerista dhir si loo cagaariyo magaalada iyadoona xoolaha dhibta ku haya dhirta digniin uu ka soo saaray maamulka degmada Kismaayo taas oo uu ku sheegay inay tahay digniinkama dambeysa oo loo dirayo dadka xoola dhaqatada ee xoolaha ku soo daaya magaalada gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan cagaarinta Kismaayo si loo helo magaalo cagaaran dadka xoolahana uga digay in ay xoolahooda ku soo daayaan magaalada waxaan rabnaa inaynu asaasno magaalo qurux badan magaalo cagaaran magaalo Soomaali ku faanto magaalo reer Kismaayo ku faanaan magaalo jubbaland ku faanto magaaladaas marka noocaas markaan samaynayno waxaa dhici karta in caqabad badan ka yimaadaan oo maxay yihiin caqabadaha waxaa ka mid ah mid waddo goostay oo sharciga dhaafay dowladnimada iyo sharciga islaamkuna midna ma ogola in dadka waddooyinka laga goosto waddadii marka la xirto waa la furayaa go-aanka dowladda hoose waaye meel looga leexan mayo waxaa jira xoolo badan oo magaalada dhibaato ku haya boqolkiiba siddeetan waa ka saarnay waxaanu ka saarnay geelii waxaanu ka saarnay loodii waxaanu codsanaynaa kuwa ku haray oo xaafadaha xeryaha ku leh in bannaanka magaalo looga saaro waa magaalo duur maahan magaalo cusub baan dhisaynaa ciddii amarka aanu hogaansamayna sharci baan ka soo saarnay iyadaanu ku fulin doonaa haddii alla idmo laakiin intii aan layslaba gaarin dadkayga waxaan rajaynaynaa inaynu magaalada wada dhisno oo xoolaha magaalada laga saaro si magaalada loo dhireeyo loo cagaariyo master plan iyo qorshayaal badanna loogu sameeyo waan idinka mahad celinaa dadkii badan oo amarkaas qaatay kuwa yar oo ka dhal adagana waxaan leenahay arrintaas fuliya haddii alla idmo